إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday qaybo ka mida gobolka galgaduud idaacadda andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftii hurihii fuliyey weerarkii dhowaan ka dhacay muqdisho ee lagu beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid a fariisamaha ciidamada shisheeye ee gobollada bakool iyo shabeellaha hoose israsaaseen dhex martay booliiska dalka kenya iyo koox tuuga ah ayaa waxay ka dhacday magaalada kisumu ee dalka kenya dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka nugaal ka gadaal markii ilmo saqiir ah oo hooyadii dhashay ay tuurtay la helay maxkamadda raddul madaalim ee walaayada banaadir ayaa riday xukun saddexaad oo la xidhiira dad muqdisho ka yimid oo dhul isku haystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in gobollada waqooyi ah ay ku dhow yihiin in guri walba ay ka soo toosaan laba qof oo khamriga cabta ciidamada gumaysiga yahuudda ayaa ku dhaqaaqay burburin hor leh oo ay u geysanayaan guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta falastiiniyiinta ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا
waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha afraad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan afar iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad labada kun kow iyo labaatanka warkiiyo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday qaybo ka mid a gobolka galgaduud maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka uu la rogmaday gaariga oo ay saarnaayeen ciidamo badan ayaa marayay inta u dhexaysa magaalada dhuusamareeb iyo ceeldheer oo ka wada tirsan gobolka galgaduud waxaana ciidamada saarnaa ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay gaarigan la rogmaday halka laba iyo toban kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ciidamada dowladda federaalka oo aada u isticmaala maandooriyaha qaadka ayaa marka ay gawaarida kaxaynayaan waxay ku socdaan xawaare aada u sareeya taas ayaana sabab u noqota shilalka noocan oo kale ah idaacadda andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftii huryihii fuliyey weerarkii dhowaan ka dhacay muqdisho ee lagu beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay dardaaranka ciise cabdi cabdulle oo loo yaqaanay ciise maskiin ama jundullah kaas oo ahaa halyeygii dhiiggiisa ku qoray camaliyadiina jaxday ee naftiisa uu ku waayey cabdicasiis afrika oo ahaa agaasimihii idaacadda dowladda ciise cabdi ayaa ahaa dagaalyahan toddoba iyo labaatan sano jir ah ka dhashay beesha murugsade gaar ahaan jufada habar maxamed waxa uu ku dhashay oo uu ku soo barbaaray deegaanka dari ee gobolka galgaduuda ciise cabdi ayaa camalka jihaadka ah ku soo biiray sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii xilligaas oo da'diisu ay ahayd toddoba iyo toban sano jir waxa uu ka soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay meelo kala duwan sida gobolka galgaduuda muslimiinta ayuu si guud ula dardaarmay isagoo u soo jeediyey inay soo haleelaan fariidada jihaadka oo allah ay ka cabsadaan waxaa laga rabaa dadka muslimiinta waxaan u dardaarmayaa ilaahi subxaana wa tacaala inay waxawaaye ka cabsadaan ka baqaan jihaadkan waxawaaye ay soo haleelaan cibaadadiisa ay dhammaystiraan ilaahi subxaana wa tacaala koonkan ugu keena ummadiisa waxa uu ku waajibayay faraa'id faraa'iddaas waxaa ka mida waxawaaye salaada baa ugu horraysa waxaa ku xigo waxawaaye sakadii baa ku xigta siyaamkii baa ku xigo xajkii baa ku xigo jihaadkii baa waxawaaye ku jira faraa'idda ilaahi subxaana wa tacaala muslimiinta uu ku faradeela way fara badan tahay sidaas ajligeed waxaa loo baahan yahay ummadda muslimiinta dhammaan faraa'idda ilaahi subxaana wa tacaala uu ku farad yeelay inaan midna laga tegin oon waxaa waaye qaarnan waxaa waaye aan la roomin qaarna aan lagu fafin ciise cabdi waxa uu markaan la hadlay oo uu la dardaarmay ragga garanayay ee ciidanka ay iskula jireen walaalaha waxaa waaye i yaqaana oo isku jiijka aan ahaa jirnay oo saaxiibadayna waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala ciidan sugu baan leeyahay insha allahu tacaala waddadan jihaadka ayaa noo ballama ilaahi subxaanahu watacaala kulankeena jannada ha ka dhigo waxaan leeyahay marka aad maqashaan codkayga aada maqashaan oo ilaahi subxaanahu watacaala waxawaaye uu ii fududeeyo waddadan tana qabarkayga uu idin soo gaarin walaala halay soo duceeya insha allahu tacaala in walba waxaa waaye mujaahida oo aan soo aragnay ama aan as arkinba waxaan ka codsanaya insha allahu tacala inuu iska kayaafiyo anigu maanta cid aan maanta haysto ma jiran insha allahu tacaala gaaladaas waxaa waaye kufaarta waxaan leeyahay halala sabartamo halala jihaado xaaskiisa kama uusan tegin ee waa uu la dardaarmay isagoo u soo jeediyey inay sabarto oo ay u soo ducayso ubadka allah uu ka siiyeyna ay ku tarbiyayso diinta islaamka xaaskayga waxaan leeyahay sabar baan leeyahay insha allahu subxana watacala ilaahi subxaana watacaalana waxaa waaye xaqa ha kugu sugo ilaahi subxaana watacaala waxaa waaye adduunka waxaa waaye kugu mafidnaya baan leeyahay insha allahu tacaala qabarkayga istishaaskayga adduunkuu soo gaarana ii soo duceeyay baan leeyahay insha allahu tacaala ubadka ilaahi subxaana watacaalana siiyey iyo carruurtana waxaan leeyahay diinka ilaahi subxaana watacaala noogu barbaari baan leeyahay ilaahi subxaana watacaala adduunka iyo aakhiraba nagama hawaajiyo sidaa baan leeyahay adduunka daldhalaalkiisa iyo waxbaha fiirin aakhiraba insha allahu tacaala khayr ka xisaabsamaan leeyahay insha allahu tacaala sabar baan leeyahay sabar baan leeyahay markaan ciise cabdi cabdulleh waxa uu fariin adag oo far waaweyn ku qoran u diray shisheeyaha ku soo duulay dhulalka muslimiinta iyo kuwa cumilada u ah kufaarta waxaan leeyahay maanta ku soo duushay ka dhulkeenna muslimkaa ku soo duulay waxaan leeyahay gaaloy waxaad nagala kulantaan insha allahu tacaala waa halaagiinna waa geeridiinna waxay u soo aadeen soomaaliya waa inaad ku baaba'daan naf iyo maalba intaba inaad aad ku weydaan waxa aad ku taamaysaan insha allahu tacaala ma gaaraysaan waxaan leeyahay kuwa murtadiinta dabadhelifyada ee gaalada ku soo hogaamiyay maanta ummadda muslimka waxaan leeyahay ee hunguriga yara waxa waay dhuunta la marsinayo waxaa waaye diinkooda iyo ummadooda iyo dalkooda intaba ku iibsada waxaan leeyahay war ilaahi subxaana watacaala ka baqa haddaad waxaa waaye ilaahi subxaana watacaala aad ugtooba keeni weysaan insha allahu tacaala rag aadan babaa dhigi karin baa idinku soo wajaan insha allahu tacaala rag istishaadiyiina ilaahi subxana wataala naftooda ka gatay lafahooda waxaa way idinku taabi doona insha allahu tacaala firarkooda insha allahu tacaala cadcadi idin tuuri doona insha allahu tacaala hoteella gala amba waxaa waaye dhismoodhin waxaa waaye aad adag gala meel kastood gashaan insha allahu tacaala waa idinkaga soo dabagelaynaa insha allahu tacaala lafaheena baan cadaab idinkaga dhigayna ilaahi subxana wataala idinku cadaabaya ugu dambayntii dardaaranka u dambeeya waxa uu u soo jeediyey culimada diinta islaamka culammada muslimiinta waxaan leeyahay waxaan leey ilaahi subxaana watacaala ka baqa baan leeyahay diinka ilaahi subxaana watacaala waxaan leeyahay ummadda maanta u baahan hala gaarsiiyo diinka waxaan leeyahay ha la faafiyo ilaahi subxaana watacaala kitaabka uu soo dejiyey waxaa waaye iskama soo dejin rasuulba waxaa waaye u soo dhiibay ummadda gaarsiiyey rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxau uga tegay dadba uga tegay ximbaara saxaabadiiba uga tegey saxaabadana waxaa waaye taabiciintayba uga tegeen intaasna ummadda waxaa waaye diinka waa la gaarsiinayay insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda diinka hala gaarsiiyey dadku maanta diinka way u ooman yihiin jihaadi iskaba daayey dad baan maanta islaamnimadu waxay tahaba aan aqoonin gaal iyo islaamba waxaa waaye isan maanta waxay ku kala sociyeenba aan garanayninba ummadda marka waxaan leeyahay diinka hala gaarsiiyo si kastaba ha aatay lix iyo tobankii bishan rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga ayay ahayd markii camaliyad nafhuurnimo lagu dilay cabdicasiis afrika kaas oo muddo ay baadigoobaysay xarakatu shabaab almujaahidiin howlgalkaasi ayaa cabsi iyo walbahaar ku abuuray madaxda dowladda maadaama uu ka dhacay meel ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo oo ay ku sugan yihiin hay-ado kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye ee gobolada bakool iyo shabeellaha hoose dagaaladu xalay waxay ka kala dhaceen gobolada bakool iyo shabeellaha hoose waxaana ay mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada itoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool waxay sidoo kale mujaahidiinta dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen degmada waajid ee isla gobolkaas dhanka kale gobolka shabeellaha hoose isna waxaa ka dhacay dagaal culus oo ay cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta ku beegsadeen saldhig milatari oo ay dowladda federaalka askarteeda ku lahaayeen degmada awdhegle ee gobolkaas weeraradan ka kala dhacay gobolada bakool iyo shabeellaha hoose ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay qaraxyo culus oo ka kala dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose askar looga laayay ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay is-rasaaseen dhex martay booliiska dalka kenya iyo koox tuuga ah ayaa waxay ka dhacday magaalada kisumu ee dalka kenya maxamed amiin ayaa ka waramaya waxaa maalintii shalay uu dagaal culus ka dhacay magaalada kisumu ee dalka kenya kaas oo u dhexeeya kooxo burcad ah iyo booliiska magaalada kisumu weerarkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ay boolisku hareereeyeen kooxo burcad ah oo doonayay in ay dhax ka geystaan bangi weyn oo lagu magacaabo equity islamarkaana ku yaala magaalada kisumu ee waddankaas rasaas xooggan ayaa laga dhex maqlayay gudaha bangiga abaara tobankii barqanimo sida laga soo xigtay eelawareedyo ku sugan magaalada waxaana ilaa iyo hadda caddeen tirada ragga weeraray dhismaha bangiga iyo khasaaraha soo gaaray labada dhinac muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa booliska kenya oo hadba dhinac u cararaya islamarkaana la meel ay ka galaan dhismaha oo ay ku jiraan rag adeegsanaya rasaas nool nool taliyaha booliska gobolka nayanza ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in magaalada ay geeyeen ciidamo aad u fara badan si meesha ay uga saaraan kooxda weerartay bangiga gudaha waddanka kenya ayaa mararka qaar sidan oo kale waxaa ka dhaca weeraro kuwan la mid ah kuwaas oo dhex maraya kooxo fallaaga ah oo hubaysan maxkamadda raddul madaalim ee walaayada banaadir ayaa riday xukun saddexaad oo la xidhiira dad muqdisho ka yimid oo dhul isku haystay haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waxaa maalmihii lasoo dhaafay socday baahinta xukunno ay riday maxkamadda raddul madaalim ee walaayada banaadir taasoo la xiriirta isqabqabsi dhuleed oo ka dhexeeyey dad ka yimid magaalada muqdisho dacwada la xiriirta dhul ayaa waxaa isku haystay maxamed xasan jimcaale iyo reer gacal cali sow kuwaasoo isku qabsaday dhul ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho garsooraha maxkamadda raddul madaalim ayaa riday xukun hor leh sidoo kalena noqonaya xukunkii saddexaad garsooraha markuu ka soo warramay sheekada ku saabsan isqabqabsiga dhulka halka uu ku yaallo iyo caddaymaha ay soo bandhigeen labada dhinac wuxuu riday xukunka isagoona sidoo kale soo gudbiyey maraajicda loo cuskaday intaa kadib maxkamaddu markay dhagaystay dacwaddii mudaciga iyo jawaabtii madaw calayhiga taas oo ahayd inkiraad kadibna dhaar ay ku kabeen madaw calayhiyaasha halkii markhaati ee u ansaxay maxkamaddu waxay u xukuntay labadaas goof dhaxaltooyada reer gacal calisow waxayna ka xukuntay reer macallin cali siyaad oo uu wakiil u yahay maxamed xasan jimcaale xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati lagu kabay dhaar maraajicda loo cuskay saxiixu muslim mujalladka koowaad safxada boqol labaatan iyo saddex xadiidka raqamkiisu yahay laba boqol labaatan iyo kow musanaf ibnu abi shayba mujalladka afaraad safxada shan boqol afartan iyo afar asunan alkubra lilbayhaqi mujalladka tobnaad safxada laba kun sideed boqol toddobaatan iyo labo almuhadab fiiq imaam shaafici mujalladka saddexaad safxada afar boqol konton iyo sagaal fatxu raxmaan sharxu zubad mujalladka koowaad safxada kun wabilahi towfiiq maxkamadaha walaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay u kala xukumay kiisas la xiriira dhiigag la kala galay dhulo la isku haystay iyo arrimo kale oo aad u fara badan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaana uga yimaada maxkamadaha islaamiga ah dalka iyo dabadiisa si ay u helaan xukunno waafaqsan shareecada islaamka dhacdo naxdin badan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka nugaal ka gadaal markii ilmo saqiir ah oo hooyadii dhashay ay tuurtay la helay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya wiil yar oo hooyadii dhashay ay ku tuurtay meel baadiye ah ayaa saddex habeen ka gadaal waxaa laga helay halkii lagu tuuray waxaana soo qaaday dad reer miyi ah cayayaan ayaa inanka yar wuxuu ka cunay indhaha iyo meelo kale oo jirkiisa ka mid ah sida muuqata canugani hooyadii dhashay waxay ku tala gashay in uu dhinto waxaana la sheegay in kartuun baasto uu ku dhex jiray wiilka yar ayaa waxaa laga helay deegaan hoostaga magaalada burtinle oo ka mid a dhulka maamulka puntland uu ka taliyo intaa kadib waa la soo qaaday waxaana la keenay burtinle iyadoo hooyo waayeela ay gacanta ku hayso ayay saxaafaddu la kulantay waxaanay faahfaahin ka bixisay wiilka yar oo ay hayso iyo halkii laga keenay ilmaha waxaa laga soo helay meel baadiye ah oo magaalada bisaqa u dhow wuxuu ku jira kartoon yar ah oo baasto iyo gorgoro gudaheed waana aragtaan waa ilmo silicsan oo rafaadsan oo isna afar habeen buu joogaa hadda wakaas waa gartay indhaha iyo maxaa kaga dhacay hooteegi bahal baa ka cunay calaanberi baa ka cunay qooraha indhaha afka gacmaha lugaha dhagaha saddex habeen buu yaallaa isna annagu xudunta way ku taallaa wiil weeye nin kale oo ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa uu ka warramay wiilka yar ee iminka gacanta lagu hayo maalmaha kartoon buu ku jiray dayac badan baa ka muuqanaya kartoon baa siduu ku jiro weliba la kala gooyey goy buu ku jiray ilmahaas dayac badan baa ka muuqanaya haddana ilaa shalay iyo maamulka iyo heer booliska iyo dadkii babaaritaankan wacanay anagu dad reemiyaa nahay laamihi ammaanka weli may waa soo kacaynaa bay nagu yidhaha welina maanan maanan arag ilmahaas lakeeya iyo jeexyada hadda dadka ku jira dhaliya iyo annagu waxba kama garan karno baaritaan baanu hadda inuu kuwii booliskan wacanay maamulada waddanka jira ee shisheeyuhu uu dhisay ayaa waxa ay ka shaqeeyaan akhlaaq xumada iyo weliba dhiirigelinta sinada taasina waxa ay keentay in xaajadu ay faraha ka baxdo sanad waliba waddanka waxaa ku dhasha carruur badan oo aabbala'aana kuwaas oo qaarkood hooyooyinkii dhalay ay tuuraan waxaa muhiima in culimaa udiinka iyo qaybaha kale ee bulshada intooda waxgaradka ay wacyigelin badan sameeyaan si looga gaashaanto dhibaatooyin fara badan oo sinadu ay qayb ka tahay
war ku saabsan maamulka gumaysiga yahuudda oo ku dhaqaaqay burburin hor leh ayaa idinku soo maqan balse markaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in gobollada waqooyi ay ku dhow yihiin in guri walba ay kasoo toosaan laba qof oo khamriga cabta mahad cubayd ayaa ka waramaya xildhibaan cabdirasaaq oo ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in gobollada uu ka arrimiyo maamulka somalilan lagu arkayo khamri fara badan oo sida mawjadaha oo kale loogu soo daadguraynayo magaalada hargeysa iyo meelaha la midka ah waxa weeye beryahan dambe waxa inagu soo fool noqday inagu soo fool saaran oo mawjada ah ama sida dugdurka u soconaya oo waxaa la idhahdaa daraags khamro iyo xashiishad habeen walba xalay u dambaysay waxaa la qabtay barh baa la qabtay xalay oo ugu dambaysay khamrigaasi wuxuu suustama socday sida mawjadaha midhka la qabtaa wuxuu ka yahay boqolkiiba hal waxaan idiin sheegayaa warbixintii sanadka sanadkii imika koob iyo labaatanka bileesku wuxuu sheegay in kun iyo hal qof la qabtay oo iibinaya bahalka intii ka dambaysay weli lama keenin tiro koobkii laakiin kun iyo hal qof baa la sheegay kun iyo halkaa qof haddaynu xisaabino dadku iska fadhiya haddii la xisaabiyo qof waliba intee uu sharaabinaya weye
sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in haddii xaalku sidan ku socdo oo mukhaadaraadka wax laga qaban waayo in ay gaari doonto xilli la arko in guri walba oo ka mid ah magaalada hargeysa ay kasoo toosaan laba ama saddex qof oo caba khamriga haddii matalan somalilan toban kunoo qof toban kunoo qof haddii cabto khamri haddaba somalilan o dhan toban kunoo qof haddii daraaga cabto bil iska dah maalin iska dah haddayna sanadkii waxay keenayaan tobanka qof mid iyo qof waa labaatan kun bay noqonaya haddaba sanadkao dhan ayuu ninkii saaxiib wuxuu keeni karaa nin iyo hal qof waa labaatan kun qof noqonaysa sanadkii dambe labaatankii kun imise noqonaya haddaynu mid hal kun fadno haddaba nin nin bay keeneen waa afartan kun oo qof bay noqonaya waxaa idiin sheegayaa saddex sannadood gudahood inay boqolaa kun sano u dhaafiso ama sheekh how ama shariif how ama siyaasi how ama macbud shariif waxay noqonaysaa aakhirisaanka guri walba inuu ka soo toosa laba ama saddex cabsina daraagistii gobollada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa soo gala khamri iyo daraagis fara badan kuwaas oo uga yimaada dhanka itoobiya mana jirto cid is-hor istaagta ama wax ka qabataa warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ciidamada gumaysiga yahuudda ayaa ku dhaqaaqay burburin hor leh oo ay u geysanayaan guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta reer falastiin subaxnimadii shalay ciidamada yahuudda ayaa burburiyey kow iyo toban guryo oo ay deganaayeen dad rayid ah kuwaasoo ku yaala mandiqada waadil ximis oo u dhexaysa deegaanada daarusalaax sharqi iyo baytulaxam ee magaalada alqudus mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo abudayr ayaa sheegay in ku dhowaad afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka gumaysiga yahuudda ay xoog ku soo galeen mandiqada aroortii hore ee shalay kuwaasoo bilaabay inay dadka ka soo saaraan guryaha kadibna ay burburin kula dhaqaaqaan abudayr ayaa intaas ku daray in guryaha ay burburiyeen ciidamada yahuudda ay ku jiraan qaar ka kooban dhowr dabaq wuxuuna sheegay in gebi ahaanba ay dhulka la simeen dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ayaa wajahaya tacadiyo kaga imaanaya ciidamada maamulka yahuudda waxaana reer falastiin mararka qaar ay fuliyaan weeraro ay kaga argudanayaan ciidamada gumaysiga yahuudda dhowaana ay ahayd markii maamulka yahuudda ciidamo ka tirsan ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid falastiiniyiinta kaasoo lagu dilay askari yahuud ah afar kalena lagu dhaawacay warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakaad kala socoteen raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa